kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha soomaaliya ayaa dhowaan ka mid noqotay amaba ku biirtay heshiisyada hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo yunesko loo yaqaano heshiisyadaasi waxa ay la xidhiiraan dhowrista hiddaha iyo goobaha taariikhiga haddaba waa maxay howsha yunesko maxay yihiin heshiisyada ay soomaaliya ku biirtay maxayse ka dheefaysaa ka mid noqoshada wadamada heshiisyadaasi saxiixay ma jiraan goobo taariikhi ama hiddo ah oo soomaaliya ku yaala oo yunesko u diiwaan gashan su-aalahaasi iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya u qaybsanaha yunesko ee soomaaliya cabdiqani axmed cabdulaahi waayeel oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti ku ah cabdiqani waxa uu ku sugan yahay magaalada baariis ee wadanka faransiiska cabdiqani marka hore kusoo dhowow idaacadda v o a barnaamijkeeda wicitaanka dhegaystaha waa mahadsantaha jacfar waan ku salaamaya adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha sharafta leh waaya haddii aan hore u galno barnaamijka dhowaantan ee soomaaliya laba heshiis oo waxay saxiixday yunesko ah oo ay si rasmia ugu biirtay marka bal marka hore waxaad warbixin kooban naga siisaa heshiisyadaasi waxa ay yihiin iyo howsha loo soo galay sidii ay soomaaliya ku saxiixi lahayd oo ay uga mid noqon lahayd waa mahadsantaha jacfar soomaaliya saad la socoto waxa ay si guud ahaan unesco xubin ka noqotay kun sagaal boqol iyo iyo lixdankii bishii november keliya saddex bilood kadib markii ay xornimada qaadatay wixii markaa ka dambeeyeen waxa ay qeyb ka qaadanaysay dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo howlaha ka socda hay-adda dhowaan ayay soomaaliya si rasmi ah ugu biirtay cahdiga labada kun iyo shanta iyo cahdiga kun sagaal boqol iyo toddobaatan iyo labada kala ah ilaalinta hidda dhaqameedka la taaban karo ama muuqda iyo kan dabiiciga ah iyo heshiiska kaloo ah heshiiska ilaalinta hidda dhaqameedka aan muuqan si guud ahaan nuxurka heshiiskaasi ama labadaas heshiis aan dhehe waa in la ilaaliyo ama la dhowro ama la badbaadiyo goobaha taariikhiga ah ee ku yaala soomaaliya laga shaqeeyo sidii loo dayactiri lahaa kuwooda burbursan kuwooda laga yaabo in ayay lumaan ama ay baaba-aan sida afafkao kale iyo ciyaarahana laga shaqeeyo sidii loo soo noolayn lahaa marka nuxurka guud ee heshiisyadaasi waa waa sidaas waxaa xuban xubin ka ah dhammaan taqriiban dalalka adduunka gaar ahaan heshiiska kun sagaal boqol iyo todobaatan iyo labada ee loogu yeero heshiiska hidda dhaqameedka adduunka soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey ee afrikaana ku biira heshiiskaasi laakiin waxay rajeynaynaa in waktiga soo socda aan wax badan ka faa'iidno hidda dhaqameedka muuqda iyo hidda dhaqameedka aan muuqan baad sheegtay marka maxay kala yihiin hidda dhaqameedka muuqda ee la taaban karo iyo kuwa aan muuqan hidda dhaqameedka aan muuqan waxa uu muxuu ah lagu tarjumi karaa sidoo kale hidda dhaqameedka aan la taaban karin waxa uu la macno yahay ama uu ka dhigan yahay ciyaaraha oo kale ciyaaraha hiddaha dhaqanka oo kale gabayada iyo oraahyada qadiimiga ah sidoo kale afafka oo kale waxyaabahaasoo dhan ayaa waxaa la isku yiraahdaa waxyaabaha aan la taaban karin maadaama ayaan ahayn wax muuqda oo muxuu ahaa oo aanan la taaban karin sidaasa waxaa loogu yeeray hidda dhaqmeedka aan muuqan hidda dhaqmeedka muuqda waa kuwa la taaban karaa sida goobaha taariikhiga oo kale taalooyinka oo kale godad ayaa jira tusaale ahaan ay ku ka tarjumaya taariikh fog waxaa jira goobo taariikhi oo la dhisay kumanaan sano ka hor waxyaabahaasoo dhan iyo sidoo kale agabka agabka taariikhiga ah ee muuqda ayaa loogu yeeraa hidda dhaqmeedka muuq marka waxaa sidoo kale jira hidda dhaqmeedka dabiiciga ah oo qeyb ka ah heshiiska kun sagaal boqol todobaatan labada aan aan hadda sheegay kaasna wuxuu ka dhigan yahay goobaha dabiiciga ah ee aanu bini aadanka saameyn ku lahayn ama aanu sameynin ee rabbaaniga ah oo ilaahay sidaa u abuuray sida mathalan tusaalooyin haddii jiraan goobo dabiici ah sida silsilado buuro oo kale oo si cajaa'ib leh oo bini aadanka soo jiidan karta macno gaarna samaynaysa ay jiraan marka waxaa la yidhaahdaa goobaha taariikhiga ee dabiiciga ah waa gartay aad baan u fahmay dhegaystaha ugu horey baan fursad siinayaa oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo fadlan adigoo magacaaga iyo halkaad joogto ku bilaabaya waxaad u gudubtaa su-aasha aad doonayso inaad weydiiso qaybsanaha soomaaliya ee unesco cabdiqani axmed cabdulaahi waayeel oo barnaamijka marti ku ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magaca maxamed cali xaashi jooga dalka turkiga su-aashiidu waxay tahay kamid naqashada ururkan unesco ay ka mid naqtay soomaaliya maxaadan ah oo faa-iida ah ayaa ugu jirto dalkeena hoyo sidoo kale su-aasha xigto oo aan weydiinay waxay tahay unesco iyadu maxay tahay dad badan ayaa mataqaana aanan aqoonin waxa unesco ay tahay iyo waxay qabato waa mahadsantiin waa mahadsantaha adigana haye cabdiqani waa mahadsan tahay jacfar waa mahadsan yahay sidoo kale maxamed oo su-aal runtii muhiim aan weydiiyey haddii aan ku hormaro su-aashiisii labaad ee ku saabsaneed maxay tahay unesco hay-adda unesco waa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan waxbarashada dhaqanka iyo syniska waxa ay ka shaqeysaa saddexdaas qodob ayay si gaara uga shaqeysaa xagga dhaqanka waxay ka shaqeysaa sidii loo ilaalin lahaa ama loo badbaadin lahaa hidaha iyo dhaqanka hadday ahaan lahayd heer dowladeed oo degaan iyo hadday ahaan lahayd heer muxuu ahaa adduunka o dhan sidoo kale syniska iyo horumarinta culumta iyo syniska ayay ka shaqeysaa marka si guud ahaan hay-addaasi waxa ay qaabilsan tahay ama ay mandate u haysataa xagga u n ka in ay ka shaqeyso saddexdaas qodob ee aan hadda ka hadlay su-aasha kale ee uuna weydiiyey maxamed ee ku saabsan maxaa dan ah oo ay soomaaliya ka leedahay arrintaasi ama ay ka heleysaa dana fara badan ayay soomaaliya muxuu ah ka faa'iideysaa ka mid noqoshada heshiiskani waxaa u muhiimsan oo aan tilmaami karaa hadda in ay ay goobaha taariikhiga ah soomaaliya ku yaala inay ka mid noqon karaan liiska loo yaqaano liiska goobaha taariikhiga adduunka haddii ay sidaasi dhacdo waxa ay ay soomaaliya ay heli doontaa in adduunka o dhan ay arkaan goobaheeda taariikhiga ah waxay soo jiidan doontaa dad dalxiisayaal gudaha iyo dibaddaba ka yimaada waxaa sidoo kale arrintaasi kubiiradda heshiiskani naga caawin doontaa in aan ilaashanno goobaheena taariikhiga ah dib usoo nooleyno dhaqankeenna iyo hiddaheenna sidoo kale aan taageero farsamo iyo mid dhaqaale ka helno bahda adduunka sidii aan hawshaas ayada u qabsan lahayn haddii aan u gudubno ee dhegaystaha labaad doonaya inuu su-aasha ku weydiiyo fadlan soo dhowow magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso cabdiqani waayeel oo ah u qaybsanaha unesco ee soomaaliya magacaygu waa maxamed ibraahim oo jooga muqdisho imise goobood ayaa unesco u diiwaan gashan meelaha taariikhiga ah ee buugga ugu jirta ma jirtaa intaan ognahay dowladdeeni waa burburtaye meelahaas taariikhiga ah unesco u diiwaan gashan waxyaabo kale oo hadda dib loogu dhisayo unesco ee ugu talagashay si loo badbaadiyo jiritaankooda waxaan kaloo weydiinayaa dunida inteedii kale meelaha taariikhiga ah dhaqaale ganacsi waxbaa laga sameeyaa dalka soomaaliya meelaheedii waa burbureen intooda mucayinka ahaa marka maxaan hadda faa-iida inoo noqonaysaa inay meel un taariikhi a unesco buugteeda isaga qornaadaan waa mahadsantihiin v o a waalaiku salam warxmatulla barkatu haye cabdiqani waxaan filayaa inuu saddex su-aal oo isku xigta ku weydiiyey waa mahadsan yahay maxamed ibraahim su-aalo muhiim ayuuna weydiiyey waxa aan ku bilaabaya su-aashii ahayd imise goobood ayaa unesco u diiwaan gashan oo ku yaala soomaaliya run ahaantii oo taariikhi ah run ahaantii wax goob oo taariikhi ah oo soomaaliya ku taala oo unesco u diiwaan gashan xilligan la joogo ma jirto sababtuna waxa waaye si dalku uu u diiwaan gashto goob ka mid ah goobihiisa taariikhiga ah waxa uu u baahan yahay marka koowaad in uu xubin ka noqdo heshiiska kun sagaal boqol toddobaatan iyo labada ee goobaha taariikhiga adduunka marka tallaabadan hadda ay dowladda soomaaliya qaaday ee ku-biirista heshiiskani waxa ay hordhac u tahay in la diiwaan geliyo goobaha taariikhiga ah ee soomaaliya ku yaala si ay uga mid noqdaan liiskaasi guud ahaan adduunka waxaa ku yaala ama waxaa diiwaankaasi ku jira ku dhowaad sideed boqol iyo sagaashan goobood oo ilaa ku dhawaad toddoba boqol oo ka mid a ay yihiin goobo taariikhi ah halka boqol iyo sideetan ku dhawaadna ay yihiin goobo taariikhi ee dabiici ah saan haddaa yar ka hadalna waxayna ku kala yaalaan ilaa boqol iyo afartan iyo sideed dowladood dalal dariska ka mid ah ayaa ayaa ka mid ah dalalkaasi ay diiwaanka ugu jiraan goobo badan oo taariikhi ah marka waxaa hadda markaan heshiiskani ka mid noqon kadib aan gali doonaa habraacii lagu diiwaan gelin lahaa goobahaasi taariikhiga soomaaliya ku yaala sidii ay ugu mid noqon lahaayeen liiskaasi goobahaasi taariikhiga ah qaarkood ayaa burbursan sida uu ka hadlay maxamed haddii marka goobta ay ay muxua lagu daro liiskaasi waxaa aan fursad u heli doonaa in ay naga kaalmeeyaan dowladaha ama hay-adda unesco naga kaalmeyso sidii farsamo ahaan iyo dhaqaal ahaanba aan dib loogu dayactiri lahaa goobahaasi taariikhiga ah waayahay waxaad noo sheegtay in heshiiska kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ee unesco uu horseed u noqonayo in goobo taariikhi ah wadanku uu diiwaan gashado maxaa intan soo gaarsiiyey kan labada kun iyo shantii waaba garan karnaahoo xilligaa soomaaliya saaxada way ka maqnayd laakiin midkan laba iyo toddobaatankii maxaa keenay in ilaa iyo xilligan soomaaliya ay ka maqnaato aanay saxiixin
dalalkao dhan ee adduunka hadda xubinta ka ah kuma ayan biirin markii ugu horreysay oo dalalku badankood waxay ku biireen heshiiskani soddonkii sane ee lasoo dhaafay markii saa loo soo dhigayna waxaa dood badan ayaa ayaa ka socotay dal weliba wuxuu u bahan yahay inuu ku qanco muhiimadda iyo faa'iidada ay leedahay wax badan ayaa laga qabtay runtii dowladdii hore inta aanay burburin ka hor xagga dhaqanka iyo hiddaha markii diyaar loo ahaa in ay soomaaliya diyaar u noqotay inay heshiiskaas ku biirtana waxaa dhacay muxuu ahaa dagaalkii sokeeye hadda oo dalkii uu kasoo kabanayo tallaabooyinka ugu muhiimsan ay dowladda qaata waxaa kamid ahaa in heshiiskan lagu biiro waxayna ka tarjumaysaa sida ay muhiim ugu aragto ugu aragto dowladda in muxuu ahaa hidahay dhaqanka dib loo soo noleeyo korna loogu qaado maadaama marka hadda heshiiskan lagu biiray oo ay soomaaliya saxiixday waxaan filayaa in soomaaliya ay u diyaar garoobayso in ay diiwaan gashato goobo taariikhi ah ama dabiici ah oo ku yaala wadanka ma jiraan wax ilaa iyo hadda aad maskaxda ku haysaan ama soomaaliya u diyaarsan oo ay doonayso inay la shir tagto oo ay ku darto ama ay u gudbiso liiska ee goobaha taariikhiga ah ee unesco tallaabta ugu horeysa ee aan hadda dabacsannaha inaan qaadno waa in marka koowaad la sameeyo liis dhammaan goobaha taariikhiga ah ee soomaaliya ku yaala inta aan loo gudbin marxaladda diiwaangelinta marka waxaa jiri doona tallaabo ah in lasoo diiwaangeliyo lasoo tiro koobo marka koowaad dhammaan goobaha taariikhi meel kastoo ay ku yaalaan guddi soomaaliyeed markii ay arrintaasi soo tiro koobaan ayaa waxaa loo gudbin doonaa guddiga hidaha iyo dhaqanka adduunka ee muxuu ahaa heshiiskani ayaga ayaa muxuuha baari doona dhammaan goobahaasi taariikhiga ayagoo ka tixraacayo halbeegyo caalami ah oo loo qoondeeyey in lagu baaro kadib ayaa ayagaa dooran doona goobaha taariikhiga ah ee ee u qalma in heshiiskaasi in liiskaasi ay ku beerayaan marka tallaabta ugu horeysa damacsanna waa inaan soo tiro koobno dhammaan kadib aan xulanno kuwoodii ugu muxuuha culus aan u gudbino guddigaasi guddigaasi ay kala soocaan ay ayagana doortaan kuwa ay u arkaan inay soo buuxinayaan shuruudda oo dhamaystiran aad baad u mahadsan tahay dhegeystaha xiga baan u gudbaynaa fadlan magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso u qeybsanaha soomaaliya ee hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan waxbarashada sayniska iyo dhaqanka ee unesco loo soo gaabiyay magaceeda cabdilqani axmed cabdulaahi waayeel caqabkii soomaaliyeed wax lagu cuni jiray ama lagu dagaalami jiray ama maaragtay wax la gashan jiray way baaba-een waxaana lagu bedelay qalab kale ee dibadda laga keenay tusaale ahaan toobtaha ama buraha hadba wixii loo yaqaanay geela lagu lisan jiray ama ariga ama xoolaha lagu lisan jiray waxaa lagu bedelay baaquli iyo garaafe iyo wixii la midka ah marka way sii dabar go-ayaan dadkii xirfadaasi yaqiinayna xirfadii ay ka baaba-aysaa marka si dhaqankana loo dhowro dadka xirfadoodana loo ilaaliyo maxaa laga qaban karaa arintaas iyada ah mase loo yeeli karaa wadanka dhammaantiis ama gobolada dalka madaaxif ama meel maarataye dhaqanka lagu kaydiyo oo hiddo dhowr ah waa idin salaamaya dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ya cabdiqani walaalkaas runtii su-aal muhiimuna weydiiyey ku saabsan agabkii ay soomaalida hore u isticmaali jirtay dabcan waan ku raacsanahay in agabkaasi sii dabar go-ayo dadkii farsamayaqaanka ahaa ee waxaas ka shaqayn jireen ay sii yaraanayaan waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha dhaqanka lagu ilaaliyo goobta ugu muhiimsan waa waa waa museumka ama madxafka waxaadna la socotaan in hadda madxafkii dib loo furay oo kowda luuliya ee sanadkan dib loo furay madxafka waxa uu ka qayb qaadan doonaa in agabkaasi taariikhiga ahi lagu badbaadiyo isla markaasina lagu baro jiilalka kala duwan ee soomaalida ah in ay ka faa'iidaystaan oo ay bartaan ahamiyadda ee leedahay runtii haddaad u fiirsato waxyaabo badan oo waxaa jira xataa environmentiga ama bii-ada u wanaagsan sida matalan bacdo kale markii loo fiiriyo salada runtii waxaan is leenahay haddii dadku ay isticmaalaan agabka iyo waxyaabaha dhaqanka ahi maro badan inay ay ka macno badan yihiin kuwa hadda modernka la isticmaalo runtii waxaa loo baahan yahay saa aaminsanahay in ay ay muxuu ahaa aragti gaar ah fiiro gaara loo yeesho dadka agabkaasi ku shaqaynayay oo tababaro gaar ah loo sameeyo ay si xirfadooda u gudbiyaan jiilka kasii dambeeya si ay arintan joogto usii noqoto waxaa kaloo u baahannahay in la xoojiyo institutions ama muasasaadka dowladda ee ka shaqeeya xaggaasi sida madxafka akademiyadda fanka iyo iyo iyo sugaanta iyo wasaaradaha ka shaqeeya arrimahaasi si ay uga qayb qaataan in ay dabargoyin xirfadahaas iyo agabkaasiba wayahay aad baad umahadsan tahay dhegaystaha xiga baan u gudbayaa fadlan magacaaga ku bilow una gudub su-aasha aada weydiinayso cabdiqani axmed cabdulaahi oo ah uqeybsanaha soomaaliya ee unesco oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti ku ah waan salaamay laanta afka soomaaliya v o a iyo cabdiqani axmed cabdulaahiba majaamo xasan cali oo jooga caabud goolguduud su-aasha weydiinaya waxay tahay cabdiqani isagoo aada u mahadsan waxaa jira goobo badan taariikhi ah oo dalka soomaaliya ku yaala taa kuwaas oo ku burburay dagaalada sokeya dalka ka dhacay iyo weerarada ay geystaan argagixisadaba hay-adda qeybta kaga aadineyd ma ka soo baxday dib habeynta meelahaas muhiimka ah haddii aysan qeyb ka qaadan maxaa kaga qorshaysan goobahaas iyo goobaha kale oo dalka ku yaala oo badanba su-aasha weydiina waa mahadsantihiin waa mahadsantaha adigan haye cabdan jamac waa mahadsantahay walaal runtii su-aal muhiim ayuu asagana weydiiyey goobaha taariikhiga ah ee ku burbura colaadaha haddii aan heshiiskan ku biirna wixii ka dambeeyo waxa aan u heli doonaa fursad in aan muxuu ahaa dib u dayactirano annagoo kaalmo ka helayno hay-adda unesco waxaa la socotaan hadda qaraxii u dambeeyey ee ka dhacay beyruut dalka lubnaan waxa uu saameyn ku yeeshay goobo badan oo taariikhi ku yaala beyruut hay-adda unesco iyo dhammaan beesha caalamka ka tirsan hay-addaasi waxa ay u istaageen si deg deg ah si gurmad ugu sameyn lahayn goobahaas taariikhi ah waxaa hadda socda hindise dib loogu dayactirayo goobaha taariikhiga ah ee ku yaala beyruut ee ku saamoobay qaraxaasi sidaas si la mid ah muusil dalka ciraaq waxaa saameyn xoog leh ku yeeshay dagaalkii u dambeeyey ee ka dhacay magaaladaasi musil unesco waxa ay hogaamineysaa iyadoo kaashanaysa dalka xubnaha ka ah hindise dib loogu soo nooleynayo goobaha taariikhiga ee ku burburay colaadaasi marka waxaa aaminsannahay heshiiskani aan xubin ka noqonay waxa uu naga caawin doonaa kuweena horey u burburay colaadii iyo dayacii ay burburiyeen inaan dib u dhisano kuwa haddii mustaqbalka ay wax soo gaaraanna in taageero farsamo iyo mid dhaqaale intaba aan aan aan aan helno insha allah aad baad umahadsan tahay jaamac adigana aad baad umahadsan tahay dhegaystaha xiga baan u gudbaynaa waxaanan filayaa inuu yahay dhegaystaha ugu dambeeya fadlan magacaaga soo gudbiya halkaad joogto kadibna u gudub su-aashaada magacayga waa maxamed xuseen waxaan joogaa muqdisho waxaan rabaa inaan hal su-aala weydiiyo oo dhigan sidaan maxaa keenay xilligan inay ku biirto soomaaliya ururka loo yaqaano unesco waa mahadsantiin runtii saan horey u bidhaaminay heshiisyadani muhiimad xoog leh ayay leeyihiin oo ay sidii dib loogu soo celin lahaa hidodhaqmeedkeeda ah muuqan iyo kuwa muuqda hadda xilligan la joogana runtii muhiimad gaar ah ayay soomaaliya usii leedahay maadaama dadku runtii marar qaar aysan aada ugu fiirsan muhiimadda ay leedahay hidaha iyo dhaqanka iyo goobaha taariikhiga waxaa laga yaaba mar qaar inaad aragto goob fac weyn oo runtii intaasoo boqoloo sano jirta in si fudud ay ku burburto ama dabadeedna laga dhiso meesha goob cusub oo laga yaabo dadka inay jeclaystaandhismihii taariikhiga ahaa marka taasna runtii waa arrin xanuun badan waxay ka dhigan tahay taariikh dhan oo intaasoo sano soo jirta in sidaas ay ku burburtay wax muxuu ahaa taariikh aan ugu tagi lahayn jiilka dambe ama ay annaga noogu tageen jiilkii noogu horreeyay inay saas ku burburtay marka kamid noqoshada heshiiskani waxa ay kow ka dhigan tahay in dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay goobahooda taariikhi ay ilaashadaan islamarkaasina ay ay ka helaan wixii taageera oo farsamo iyo wixii kaleba ay ugu baahan yihiin dibadda marka muhiimadaas ayuu hadda noo leeyahay heshiiskaasi waana sidaas sababta ay xilligan aan ugu beerin afafka baad sheegtay laftirkooga inay qeyb ka yihiin arrimahan unesco ay mudnaanta gaarkaa siinayso afka soomaaliga isagu taariikh caynkeea buu leeyahay ma wuxuu ku jiraa afafka fac weyn leh mise waa af cusub oo ka mid a afafka dhowaan kusoo biiray dunida run ahaantii su-aashaas waa su-aal muhiim ah afka soomaaligana waa af runtii fac weyn oo inkastoo xiliyadii dambe ay dhibaato soo wajahday dhibaatadaasoo runtii ay la qabeen dhammaan dadka iyo wax kasta oo soomaaliya ku saabsan maadaama aanan jirin dowlad iyo muasasaad ama institutions xoojinaya arrintaasi hadda runtii afkaasi taariikhdaas fog leh waxa uu wajahayaa marxalad aada u adag waxaa dhibaatada haysata ka mid ah in qoraalkii xataa aanay jirin qaab laisku raacsan yahay ee ereyada loo qori karo hal erey ayaa laga yaabaa in toban qaaboo kala duwan uu u qormo magacyadabaa lamid a magacyadabaa lamid a qof walba waxaad arkaysaa in magaciisa matalan hadduu soomaali yahay iyo haddii meel kale laga soo minguuriyeyba qof walba uu nooc u qorayo magacii aad iyo aad magacyada ka mid ah sida loo qoro waxaa ka mid ah ma jiraan si standard ah oo oo laisku raacsan yahay oo loo qoro arrintaas waxaa jira ereya cusub ee kusoo kusoo biira mar waliba afafka maadaama adduunkii uu muxuu ahaa hormarayo waxaa jiro waxyaaba cusub oo kusoo biiraya oo ereybixin loo baahan yahay erey bixintan waxay kamid tahay waxyaabaha aan aan runtii shaqada badan ay u baahan tahay in laga qabto waxaan isticmaalna badanaa afafka qalaad ayaa laga soo muxuu ahaa keensadaa ereyada ama waxaa la isticmaalaa mar qaar erey bixin aan sax ahayn oo macnihii saxda ahaa aanan ka tarjumayn marka ujeedka hadda ama ujeedka ugu weynaan leenahay hadda waxa waaye in la sameeyo qaab midaysan ee loo qoro afkaasi ereyada afka soomaaliga ah akaademiyada fanka iyo iyo sugaanta iyo dhaqanka soomaaliya ayaa waxa ay wadaa hindise ah in dib loo soo nooleeyo guddigii hore ee afka soomaaliga oo run ahaantii burburkii wixii ka horeeya wixii ka dambeeya isna la burburay waxaan isleeyahay keliya dad aada u kooban ayaa ka nool xubnihii guddigaasi xilligan xilligaasi laakiin hadda waxaa filaynaa dhowaan in shirweyne la qabto oo looga hadlayo qoraalka afka soomaaliga ah taas waxaan rajeynayaa inay runtii kaalin fiican ay ka qaadan doonto sidii dib loogu nooleyn lahaa muxuu ahaa caqabadaasina loogu gudbi lahaa waaya ugu dambeyntii dad baa aaminsan soomaaliya lafahantiisaba inuu yahay wadan cusub oo curduna marka la barbar dhigo wadamada kale taariikhaha fog leh wadamada soomaaliya deriska la ah yeman oo kale markaad eegto waxaad arkaysaa dhul ama goobo kumanaan sano soo dhisnaa oo taariikhi ah laakiin soomaaliya waxyaabahaasoo kale ma laha bay dadka qaar ee ku doodayaan ma jiraan wax muuqda hadda oo la taaban karo oo muddo soo jiray oo taagan ha noqoto godadka aad sheegaysay oo magacyo ama qoraallo ay ku qoran yihiin taariikhdii la qoday ee muujinaya ama dhismayaal taariikhdoodu ay aada u fog tahay oo soomaaliya ku yaalla runtii soomaaliya sax ma ahan in ay tahay dal aan taariikh fog lahayn runtii waxay ka mid tahay dalalka ugu macnaha dalalka leh taariikhda iyo ilbaxnimada fog waxaa cilada ugu weyneyn haysata ay tahay in wakti badan oo aan burbur ku jirnay aan laga shaqaynin sidii loo baari lahaa loogana shaqayn lahaa in la ogaado taariikhda fog ee soomaalida inkastoo dabcan ay jiraan research iyo bugaag badan oo laga qoray taariikhdii soomaaliya iyo iyo muxuu ahaa falgalkii ay la falgeli jireen ilbaxnimadii masar oo kale ee faraaciinta xilligaasi jiray sidoo kale cumaantii iyo xiriir ka dhexeeyey muxuu aha xiriirkii ganacsi ee xeebaha muxuu ahaa deegaanada soomaaliya ee xeebaha dhaca goobo badan oo taariikhi ah waxaa jira runtii kumanaan sano ay dadka qaar jiraan ay ku qiyaasaan inay jiraan waxaana runtii la aaminsan yahay inay jiraan magaalooyin dhulka hoostiisa ku ku duwan oo ka tarjumaya ama la circiraya taariikh fog oo ay tahay in baaritaan lagu sameeyo lagana munaaqashoodo waxa ay ka dhigan tahay taariikhdaasi iyo faca ay leedahay waxaa jira aan rabaa inaan tilmaamo godka lasgeel muxuu ahaa asaga dhowaan lasoo faagay oo la helay waxa uu ka tarjumaya taariikh runtii fac weyn oo ay soomaalida leedahay waxaan aaminsannahay inay jiri karaan goobo fara badan oo sidaas oo kale la mid ah oo oo runtii ka tarjumi doona taariikhda weyne soomaalida dadka soomaaliyeedna dhiirigelin iyo u noqon doona iftiin ay ay ay muxuu aha ku ku nuursadaan mustaqbalkooda sababta dadaan taariikh iyo fac weyn aan lahayn way ku adag tahay inay xaadir iyo iyo mustaqbalba ay ay ay yeeshaan aad baad u mahadsan tahay cabdani adigaa
intaa ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabaynayaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa barnaamijka marti ku ahaa oo su-aalahayga iyo kuwa dhegaystayaashaba ka jawaabayey cabdilqani axmed cabdulaahi waayeel oo ah u qaybsanaha yunesko ee soomaaliya isagoo ku sugan magaalada baariis ee wadanka faransiiska ayuu barnaamijka ka qayb qaadanayey dhegaystayaashii barnaamijka la soo xiriiray iyagana waan u mahad celinayaa adinkana dhegaysigiinna waad ku mahadsantihiin tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa magan alla